بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنقول حجني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كا كونتون إي أفر waxaana ku sharaxaynaa oo ka bilaabanaya baabka koob iyo tobnaad baabu min ashirki annadaru ligayri illaah baabu ay wuxuu kani baab u yahay min ashirki inuu shirkiga ka mid yahay annadaru nadarka in la galo ligayri illaah ilaahay waxaan ahay nadar loo loo gunto annadar asalkiisa waxaa la yidhaahdaa waa ilzaam waa inaad wax isku laasimisid aan waxaan awal markii hore adiga waajib kugu ahayn inaad adigu isku waajibisid oo mathalan waxaa tiri lilaahi calaya an asuuma halaathata ayaamin ilaahay wuxuu igu leeyahay oo aan dushayda ku waajibiyey inaan soomo saddex beri adaa isku waajibiyey ee ilaahay soonka ramadaanka keliyuu kugu waajibiyey saddexdan markaadaa isku waajibiyey nadarka macnihiisu waa saas wanagii soo marnay ninkii nadara rajulun an yanxara ibilan bibuwaana isagaa isku waajibiyey iyadoon ilaahay ku waajibin ayuu naftiisa isagoo ku waajibiyey idan nadarkaasaa marka wuxuu u kala kacayaa laba qaybood annadaru cibaada oo ah nadar allah subxaana wa tacaala laga galo ama markaas haddii markaas isagoo cibaadaha wixii ilaahay laga galay waa cibaado haddii cid kale marka nadarkii laga galo ila nadarkii cibaaduu noqdaye wuxuu noqonayaa sarfu lcibaadati ligayr illaah markaas wuxuu noqonayaa shirki marka halkaas ayuu sheikhu u wadaa nadarka asalkiisu waa cibaada waana mubaax oo asalkiisa waa wax bannaan inkasta oo culummada qaar ay waxa weeye ka dhigaan makruuh asalkiisa laakiin waynu arki doonaa nadarka asalkiisa makruuha iyo nadarka mubaaxa qayb dhan baan ku tafsiilin doonaa aqsaamu nadar wuu qaybsamaya laakiin hadda casharkan waxaynu ku qaadanaynaa oo waxa weeye ku tilmaamaynaa aayadaha uu shiikhu daliishaday aayadaha uu shiikhu daliishaday ayaynu ku tilmaamaynaa kabacdina casharka kale ayaynu ku arki doonaa axaadiita iyo markaa khulaasadiisa shiikhu wuxuu daliishaday laba aayadood waxa uu yidhi wa qowli illaahi tacaala yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiira waa fii suurati halata cala insaan allah subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay dadkii mu'miniinta ahaa waxyaalihii lagu ammaanay oo asbaab u noqday inay jannada ilaahay galaan waxaa ka mid ahaa yuufuuna binnadri nadarkii ayay oofinayeen wuxuu yidhahdaa imaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala fa haadihi alaaya dallat waxa ay ku tustay aayaddaani macnaayna tusaysaa nadarkii inuu bannaan yahay oo calaa jawaasi nadar leanna waa cibaada oo waxa uu noqday min asbaabi dukhuuli ljanna waqad madaxa allahu subxaana wa tacala allahna waa ku ammaanay dadkii sameeyey oo nadarkii oofiyey laakiin taas waxa weeye waa macnaha bacda nadarkii markay galeen kabacdi bay dhammaystirayaan oo la imaanayaan weeye ee meesha culummadu isku hayaan waxay taho inoo imaan doonta marka horeba in la galo ayaan culummada qaar waxay idhahdeen ma wanaagsana laakiin haddii nadarkii lala yimaado oo la galo in la oofiyaa hadduu nadaru daaca yahay waajibul wafaa baa la yidhahdaa in la oofiyaa waa waajib oo lala yimaado waynu arki doonaa insha allah haddii lala imaan kari waayo kafaara gud baa ka dhalanay waanu arki doonaa aayaddaa marka daliil waxay u tahay annadaru lilaahi cibaada nadarka ilaahay laga galaa inuu cibaada yahay ilaahayna uu ammaanay dadkii sameeyey idan waa cibaada lilaah waana wax wanaagsan marka aayadda ku xigta oo shiikhuu deliishaday waxay tahay qowluhu tacaalaa wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin faina allaha yaclamu fi suurati albaqara wamaa anfaqtum wixii aada bixisaan wamaa shaygii anfaqtum aada bixisaan oo ilaahay darti u bixisaan ow nadartum ama aada nadar a gashaan ood ilaahay dartii nadar u gashaan fa ina allaaha alla yaclamu waa ogya ha wuxuu yidhahdaa imaam ibni kathiir ay allah subxaana wa tacaala waa caalimu lghayb waa caalimun wax kasta oo aad samaynaysaan waxa aad samaynaysaan oo dhan allah waa ogyahay maa yafcaluhu alcaamiluun maa yacmaluhu alcaamiluun allah waa ogyahay ama ha noqoto min alkhayraati ama min alnafaqaat ama min acmaal asaalixa wax kasta oo aad samaynaysaan allah waa ogyahay qowluhu marka fa ina allaha yaclamhu waxaa ka dhalanaysay dhayin culummadu waa mutadaminun oo waxaa ku dhex jira mar hadduu og yahay waa idinka abaalmarinaya haa oo awfar uljazaa ayaad ku helaysaan allah subxaana wa tacaala waa idinka abaalmarinayaa idan markaa allah subxaana wa tacaalaa nadarkii aad gashay wuu og yahay hadduu nadar wanaagsan noqdo oo cibaado noqdo ilaahay waa kaa abaalmarinaya hadduu nadaru macsiya noqdo nadaru shirki noqdona ilaahay waa kugu ciqaabaya waayo cilmigiisa ayaa koobay ha ilaa inuu ilaahay ku cafiye maahee waxaad mudan tahay in lagu ciqaabo wey fa in allaha yaclam ha markaas ka dambaysa wamaa lidaalimiina min ansaar inta daalimiintaana wax u gargaara ma leh idan halkaa haddaad ogaanay marka waxay nooga soo baxaysaa nadarkii inuu yahay cibaada ilaahay in loo nadra ay tahay inaan cid kalena loo leexin haddii cid kale loo leexiyana waxay noqonaysaa sarfu alcibaadati ligayr illah labada aayadood buu shiikhu deliishaday waxaa kaga sii waadaxsan aayadda allah uu yidhi markii xajka laga hadlayey humma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum waa amar la is amray alwafaa binnadri amar weeye waalamru yadullu cala alwujuub marka nadarkii haddii la galo waa laazim weeye haa waa waajib in la oofiyo hadduu markaa noqdo nadaru daaca xadiidkana waynu arki doonaa haddaba culummadu waxay yidhaahdeen marka marka uu tilmaamayo nadarka intaasoo dhan haddaynu ka hadalnay oo wanaagsan oo lagu ammaanay dadkii waa nadaru daaca xadiidka caaishaana tilmaami doona man nadara an yudiica allah fala yudiicu waa nadarkii wanaagsanaa oo nadaru daaca weeye waxaa jira marka nadarka qeybtiisa kale oo nadaru ah macsiya oo gadaal laynooga keeni doono oo shirki noqonaya marka shiikhuna wuxuu u baabaystay baabu min ashirki annadaru ligayr illaah ha wuxuu tilmaamaa shaykha la yidhaahdo qaasim alxanafi addurul bixaarka uu shiikhuna ka soo naqlinaya shaarixu waxa uu tilmaamay nadarka laga nadrayo loo gelayo awliyada qabuuraha kuwa dhintay inta qabrigoodii la yimaado nadar loogu gelayo waxa weeye ama lacag ama dahab ama fida ama waxa weeye maaragtay xoolo lagu qalayo waxaasoo dhan wuxuu yidhi waa nadaru shirkan mana bannaana waa nadaru shirki wey waa sarfu lcibaadati ligayr illah wuxuuna waxaasoo dhan waa baatil buu yiri biijmaaci lmuslimiin waa baatil buu yiri waxa uu yiri waxuuna baatilnimadaa kutusaysaa wujuuh waa liwujuuh buu yiri macnaha dhowr arrimood buu soo qaadayaa oo uu kugu tacliilinayo kutusayo inay waxaasi baatil tahay wuxuu yidhi minhaa waxaa ka mid ah marka koowaad nadarkan qofkaan nadarka loo galay waa nadaru ligayr illaahi buu yidhi ha ilaahay waxaan ahayn ayaa nadar laga galay mar haddii nadarka ilaahay waxaan ahayn laga galana shirki buu noqonayaa waayo nadarkii waxaynu nidhi waa cibaada cibaadadana sarfu lcibaadati ligayr illaahi shirkun bay noqotaa idan marka salaadii haddaad u leexisid cid kale waa shirki nadarkii haddaad cid kale u leexisidna waa shirki gowricii haddaad cid kale u leexisid waa shirki idan markaa annadaru ligayr illaahi shirkun waa midda koowaad midda labaad wuxuu yidhi oo kutusaysa baadilnimadiisa ana almanduur mayitun buu yidhi kan loo nadrayaa oo laleeyahay yaa sayidii fulaan sheikh fulaanow awow hebelow waxaasaan ku nadre waa meyd buu yidhi dhintay hadda meyd aboor cunay oo lafihiisii baabi-een muxuu ku tarayaa wey fa innahu laa yamlik wuxuu hanto oo gacan ku hayaa ma jirto inaad markaa wax aan waxba awoodi karin wax weydiisatidna waa khada waayo allah baa qaadira oo wax walba awooda marka ilaahay weydiiso ha weydiisanin waxa weye waxaan waxba awoodi karin oo dhintay oo lafihiisii aboor cunay ha midda saddexaad waxa uu yidhi annahu danna wuxuu u malaynayaa qofkaa nadarka ka gelayaa inuu kan dhintay anna lahu atasaruf fi lumuur duuna allah inuu leeyahay awoodi karo maamulka koomka inuu wax ku leeyahay oo uu wax tari karo taasina waa dee tawxiid urubuubiya dhaawacmaya waa gaalnimo inaad ictiqaadid koomkan inay cid kale maamulkeeda wax ku leedahay wax bannaan maaha waana shirki bay noqonaysaa qofkuna waa ku gaaloobaya waa arrin khatara wey marka haddaynu saa ogaanay waxaa inooga caddaatay annadar ligayr illaahi shirkun walaa yajuusu abadan wax bannaanna maaha culimo badan baa marka saasoo kale radiday waxaa ka mid a sheekh islaam ibnu teymiya waynu arki doonaa waxaa ka mid a sunca allaahi alxanafi oo waxa weeye isaguna aad ugu radiyey kitaabkiisa sayfullaahi calaa man kadaba alwliyaa oo macnaha shirkiga iyo waxaasoo dhan baadil ka dhigaya oo weliba wuxuu tilmaamayaa wadaadkaasi waa soo dhowaaday oo kun iyo boqol iyo labaatankii markay hijradu ahayd buu dhintay baa layihi ha shiikhan mualifkaabuu wax yar ka horreeyey oo maxamed cabdiwahaab wax yar buu ka horreeyey dhimashadiisii oo sheekh maxamed abdiwahaab kun iyo boqol iyo shan iyo tobankii buu dhashay isna waa ka sii horreeyey oo shan sano ka hor buu dhintay waxa uu tilmaamayaa isaguna kitaabkiisa markuu ku radiyayo shirkiga qabuuraha lagu samaynayo waxa uu leeyahay haddii qofkan nadarka saa ku gelaya uu muslim yahay oo waxaan uu gowracaye iyo waxa weye gowraca iyo nadarka iyo kulli waa shirki buu leeyahay dabiixadiisa u gowracay oo nadarka uu ku galana ma bannaana in la cuno markaasuu yidhi wafi tanziili qowluhu tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaa taakuluu mima lam yadkura ismullaahi calayh ha waxaan isimka ilaahay lagu gowricin ha cuninina layna yidhi ma bannaana inaynu cunno wixii cid kale loo gowracay annadaru ligayr illaahina wuxuu noqonayaa wax lagu gowracay isimka ilaahay waxaan ahayn waayo wamaa uhilla bihi ligayr illaahi buu soo gelaya ha wamaa uhilla ligayr illaahi bi ayuu soo gelaya idan khulaasat lqowl waxa weeye sida xaqiiqadu ay tahay nadarka waa qaybin doonaaye aayadahan waxaa laga qaadanayaa horta nadarku inuu asalkiisa yahay cibaada ilaahayna uu ku ammaanay dadkii wanaagsanaa oo waxa weeye wanaagga samaynayey oo jannada ilaahay ku galay asbaabtay ku galeen waxaa ka mid ah inay nadarkii ay oofiyeen oo la yimaadeen nadarkay galeen oo ayna nadarkii ilaahay ka galeen ayna ka bixin ha waxaa kaloo aayadda kale noo caddaysay nadarka ilaahay waa ogyahay aad gelaysid ee daaco ka dhig oo xaqiiqo ka dhig cibaado weeye ilaahay baa ka aqbalaya ha ka dhigin cid kale ha u leexinin haddaad cid kale u leexisid wuxuu noqonayaa shirki markaa la yska ilaaliyo nadarku waa arrin khatara dad badan baana ku dhumay marka insha allahu tabaaraka watacaala xadiidka gaar baan u sharaxaynaa caaisha kabacdina waxaynu khulaasaynaynaa aqsaamtiisa marka intaa ayaynu uga gudbaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin